bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah tacalى bab الnahyi can اlqira'aةi fi الsujuud iska reebidda layska reebay qiraa'ada in lagu akriyo qur-aanka sujuudda dhexdeeda wabihi qaala akhbaranaa abu dawuud qaala xadahanaa abu caliyin alxanafiy abu dawuud huwa sulaymaan bnu sayf qaala xadahanaa abu caliyin alxanafiyu wacuhmaan bnu cumar qaala abu caliy xadahanaa waqaala cuhmaanu ahbaranaa labada siiqaa kala duwan ay ku warinayaan wqala cثmaan أخbaranaa dawuud bnu qaysi can إibrahima bni cabdالlahi bni xunayn can abihi can ibni cabaasi can caliy bni abi طaalibi radia allahu canhu qaala nahaanii waa iga reebay xibii salى اllahu عalayhi waslama yacni midkii aan jeclaa uu iga reebay nebigu u jeedaayo can halaaثin saddex laa aquulu ma dhahayo naha nnaasa dadkiiba u ka reebay ma dhahayo macnaheedu marka maa nahyiga anuu gaar igu yahay kama wadee wuxuu ka wadaa marka uu reebayay aniga keligay ila hadlaayeen oo markaa yacni dadka lama hadlaynin xaaladaas nahaani wuxuu iga reebay can takhatumi dahabi dahab fargashigiisa wacan lubsi alqasiyi xariirta labisashadeeda wacan ilmucasfari dharka guduudan almufadamati ee aadka tiqda u ah walaa aqra-u ma aqrinayo yanii inaanan aqrinin ayuu i amray waay saasay ka dhigan tahay saajidan anoo sujuudsan walaa raakican iyo anoo rukuucsan midna wbihi qala akhbaranii axmed bnu camr bni sarx qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yunus xaa wاlxariثu bnu miskiini qira'aة عalayhi waana asmac yani waahbarani اlxaari wاlxaariثu axmed buu ku cadfan yahay marka can bni wahbin can yunusa can bni shihaabin qaala akhbaranii ibrahim bnu cabdillaahi ana abaahu xadaahu anahu samica caliyan ayuu maqlay radia allahu canhu qaala nahaanii rasuulu llahi sal l slam an aqra'a inaan aqriya raakican ow saajidan anoo mid rukuucsan ah ama sujuudsan qaala baabu lmri bilijtihaadi fi ducaa'i fi sujuudi baabu bayaani lmri amarkii cadayntiisiibuu u baab yahay bilijtihaadi laysfaray in lagu dadaalo fi ducaai ducada fi sujuudi sujuuda dhexdeeda wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin almarwasiyu wahuwa caliy bnu xujirin الsacdiy qaala akhbaranaa ismaaciilu huwa bnu jacfarin wahuwa ismaaciil bnu jacfar alqaari qaala xadahanaa sulaymaanu bnu suxaymin can ibraahima bni cabdillahi bni macbad bni cabaasin can abiihi can cabdillahi bni cabaasin qaala kashafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam sitra nebigu wuxuu feyday daaha wara'suhu madaxiisuna macsuubun mid lagu xiray ou yahay mid la xiray fii maradihi jiradiisii dhexdeeda aladii maata fiihi ou ku dhintay ayuu feyday daaha qaala wuxuu yidhi allaahuma hal ballaqtu ilaahu ma gaarsiiyey halaaa maraatin inahu lam yabqa inahu shanigu waxa uu yahay lam yabqa ma harin min mubashiraati nubuwati nubuwada kuwii waxaydii bishaareynayay ila ru'ya saalixatu unbaa ka hartay yaraaha alcabdu addoonka ou arkayo ou turaa lahu ama loo arkaayo alaa wa inii qad nuhiitu waxaa la iga reebay can ilqiraa'ati qiraa'ada fi rukuuci iyo wasujuudi dhexdeeda aan ku aqriyo faidaa rakactum haddaad rukuucaysaan facadimuu rabbakum rabbigiin weyneeya waidaa sajadtum haddaad sujuudaysaanna fajtahiduu fi ducaa ducada ku dadaala fainahu qaminun waxaa xaqiiqo ah an yustajaaba lakum in la idin ajiibo ayb marka labadan xadiidkan markaa qeybtan dambe waay maxalu shaahidka waidaa sajadtum fajtahiduu fi ducaa ducadii marka yacnii ku dadaala qaala baabu ducaa'i fi sujuud halkan marka wuxuu ka gelayaa sujuudda ducooyinka lagu ducaysto ayuu anwaac badan ka sheegi doonaa wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can abilaxwas can saciidin can saciid bni masruuq can salamata bni kuhaylin can abi rishdiin wahuwa kurayb waa mowla bni cabaas can ibni cabaasin qaala bittu cinda khaalatii maymuunata binti alxaarih abaryartay maymuuna ayaan agteeda baryey wa baata rasuulu llahi sal l slam cindahaa nebigana agteeda ayuu ku baryey fara'aytuhu waxaan arkay qaama lixaajatihi isagoo xaajadiisii u kacay faata alqirbata wuxuu u yimid sibraarka faxalla wuxuu furay shinaaqahaa meeshay ka xirnayd ayuu furay uma tawada'a waa weysaystay wuduu'an bayna alwuduu'ayni weyse qaad u dhexeeyo labada weyse qaad yacnii aadna weyse qaad dhexdhexaaduu weysaystayoo aadna halhal iyo ugama uunan dhigin saddex saddexna ma gaarsiinino aad ma uunan u yacnii dhammaystirin uma ataa firaashahu ayuu yimid fanaama waa hurday uma qaama waa kacay qawmatan ukhraa markicitaan la kale fa ata alqirbata sibraarkii ayuu yimid faxalla shinaaqahaa uma tawada'a wuduu'an huwa alwuduu'u weyse qaad buu weyse qaatay huwa alwuduu'u weyse qaadkii ahaa yani huwa alwuduu'u alwal kii horoo kale ayb ama uma tawada'a wuduu'an buu weysaystay huwa alwuduu'u weyse qaad dhammaystiranba ah ayb uma qaama waa kacay fasallaa waawaa tukaday wa kaana yaquulu fii sujuudihi wuxuu ku dhahayay allahuma ajcal fii qalbii nuuran wajcal fii samcii nuuran wajcal fii basarii nuuran wajcal fii taxtii nuuran wamin fowqii nuuran wacan yamiinii nuuran wacan yasaarii nuuran wajcal amaamii nuuran waacdim lii nuuraa maxaa intaasuu ka rabaa marka maxalu shaahidka xadiidkan laakiin waana soo hormaray afar boqol afartan iyo sideed ayuu kusoo ayuu nagu soo dhaafay ducadanna markaa de waxay ahayd markuu masaajidka u socday buu akrinayay nebiga sal l slam oo adciyada waxay ka mid tahay marka masjidka la aadayo la akhriyay ka mid tahay riwaayadan hadda waxay ka dhigaysaa sujuudiiba inuu ku akrin jiray ku akhriyey uma naama waa seexday xataa nafaqa ilaa uu quuriyey oo afuufay faataahu bilaalun baa u yimid faayqadahu lisalaati salaad ayuu u toosiyey ayb baabu nawcin aakhar nooc kale عن نوع آخر من الدعاء weyaan وبه qال أخبرnا سويد بن نصر qال أخبرnا cبداللahi عن سفyان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروq عن عائشة رضي الله عنها qالت kاna رsuل الlahi صلى اه سلم yqul في ركوعihi وسجوudihi سبحاanka اللهma رbنا وبحمdika اللهma اغfir lii ayuu dhihi jiray yتأwl الqرآن qur'aanka ayuu ku dhaqmayaa uu dabaqaya marka yata-walu lqur'aan ta'wiilku marka waa macaani badan yahay oo minhu waxaa ka mid a macaanidiisa atafsiir waxaa kaloo ka mid a yata-walu yani shayga marka amarka marka la camal geliyo amarka uu alla amray ama rasuulka uu amray marka lagu camal falo ayaa waxaa la leeyahay jaa ta'wiiluhu tadbiiqiisi baa yimid waay marka wa minhu waxaa ka mida qowluhu tacaala hal yanduruuna ilaa ta'wiilah yowma yaأtii ta'wiiluhu yaquulu ladiina nasuuhu min qablu ilaa aakhiri اlaaya yowma yaأtii ta'wiiluhu maxaa laga wadaa khabarka uu qur'aanku ka sheekeynayay janno iyo naar qiyaamaa la arkaa soomaa uu imaanaya markaas uu yimaado ayaa waxaa laleeyahay jaءa ta'wiiluhu tawiil marka bimacnaa maa aala ilayhi اlmru arrintu meesha ay u dhammaatay khabarkuna markii uu soo baxo ayaa arrintiisu meesha u dhammaanayo waa meeshaas amarkana marka lagu amro markaad samayso ayaa meeshii u dhammaanayo oo u dhammaaday ayb marka yata-walu lqur'aan muta-akhiriintana hadday ta'wiilku ayaga waxay u yaqaanaan sarfu lafdi can macnaahu daahir in laga leexiyo biqariinatin looga leexiyo nawcun aakharu markaa nebigu ada qur-aanka uu tadbiiqinaya tee ahaydna fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu amarkaas nawcun aakharu wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan wahuwa almarwasiyu qaala xadaanaa wakiicun wahuwa bnu اljaraax can sufyaana can mansuuri can abi duxaa can masruuqi can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal l slama yqul fi rukuucihi wasujuudihi subxaanaka allahuma wabixamdika allahuma kfir lii yata-walu lqur'an waa lafdi kale baabu nawcin aakhar wbihi qaala akhbaranaa muxamed bnu qudaama qaala xadaanaa jariiru huwa bnu cabdilxamiid can mansuuri can hilaal bni isaaf qaala qaalat caaishatu radia allahu canha waxay tihi faqadtu rasuula allahi sal l slam nabigan waayey min madjacihi meesha uu jiifanayaan ka waayey fajacaltu waxaan gudagalay altamisuhu inaan aan raadinayo wadanantu waxaan maleeyey annahu ataa bacda jawaariihi jawaaridiisa qaar ka mida inuu u tegay an jawaaridu marka jaariya waa un midda addoonta ee la leeyahay aan ka baqay marka inuu markaa u tegay fawaqacat yaddii waan raaraadiyey waa tataabatay fawaqacat yaddii gacanteyda waxay ku dhacday caleyhi korkiisa wahuwa saajidun isagoo sujuudsan yaquulu allaahuma kfir lii maa asrartu wamaa aclantu isagoo dhahay ayb xadiidkan marka nasaa-i baa la gooni noqday sitada min dariiqi jariir buuna ka soo saaray shucba laftiisa waa mutaabaceeyey kilaahumaa can mansuur jariir iyoiyo shucba labadooda mansuur bay ka warinayaan isagoo si kale ana waa noosoo waana soo marayo laakiin ducada ay ahayd allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucafaatika min cuquubatika ouna keeni doonaa baabu nawcin aakhar wbihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa cabdالraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bnu abi salma qaala xadaanii camii almaajishuun bnu abi salma can cabdالraxmaan اlأcraj can cubayd اllahi bn abi raaficin can caliyin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama kaana idaa sajada yaquulu nebigu markuu sujuudo wuxuu dhahayay allahuma laka sajadtu ilaahu adaan kuu sujuuday walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay wabika aamantu adaan ku rumeeyey sajada wajhii wejigaygu waa sujuuday liladii khalaqahu allihii abuuray buu u sujuuday wasawarahu muuqaalka siiyey fa axsana hagaajiyey suuratahu muuqaalkiisa washaqa jeexay samcahu maqalkiisa iyo basarahu aragiisa u jeexay tabaaraka allahu ilaahay baa sareeyo axsanu lkhaaliqiina inta wax suurayso kan ugu wanaagsan ah alkhaaliqiin hunaa bimacna almusawiriin qariinaduna waxay tahay fa axsana suuratahuda soo horeysay khaaliq marka waa hal un dad badanoo hadda wax abuuraa ma jiraan alla unbaa wax abuuro alkhaaliqiinna meeshan almusawiriin unbaa loo jeedaa waana luqa carabiyo fasiixa qaala baabu nawcin aakhar oo ducooyinka ka mida sujuuda wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu cuhmaan qaala xadaanaa abu xaywa qaala xadaanaa shucayb bnu abi xamsata can moxamed bni lmunkadir can jaabirin can الnabiy sal ا l slama binaxwihi ayuu sheegay ana الnabiya sal l slama kaana yaquulu fii sujuudihi allahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu waanta rabbii baa tahay rabbiyow rabbigay baa tahay sajada wajhi ladii khalaqahu ayuu u sujuuday wasawarahu washaqa samcahu wabasarahu tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin nawcun aakhar wbihi qaala akhbaranaa yaxya bnu cuhmaan qaala xadaanaa bnu ximyar qaala xadaanaa shucaybun waa ibn abi xamza can muxamed bni munkadir can moxamed bni lmunkadir wadakara aakhara qablahu isagoo hortii intuunan moxamedka sheegin mid kalau sheegay ayb aakharka marka in cabdullaahi bnu lahyaca yahay baa suurtagal badanaa cabdullahi bnu lahyaca sidaas u yeelaa can cabdiraxmaan bni hurmuz alacraj can moxamed bni maslama ana rasuula اllahi sal l slm kaana idaa qaama min alleyli yusallii taطawucan ou tukanaayo qaala wuxuu dhihi jiray idaa sajada yani nebigu markuu habeenkii istaago yusallii jumla xaaliya isagoo tukanaya taطawucan qaala wuxuu dhahayay idaa idaa sajada allahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu allahuma anta rabbii sajada wajhii liladii khalaqahu wasawarahu washaqa samcahu wabasarahu tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin qaala baabu nawcin aakhar wabihi qaala akhbaranaa sawaaru bnu cabdillahi bni sawaarin alqaadi wa muxamed bnu bashaar can cabdilwahaab qaala xadahanaa khaalidun can abilcaaliya wahuwa alriyaaxiy can caaishaةa radi allahu canha ana الnabiya sal ly slm kaana yaquulu fi sujuudihi fii sujuudi اlqur'aani sujuuda qur-aanka sujuuda qur-aanka maxaa laga wadaa tilaawada bileyli habeenkii wuxuu dhihi jiray sajada wajhi ladii khalaqahu washaqa samcahu wabasarahu bxawlihi waquwatih ayb sidaas ayuu marka u dhihi jiray baabu nawcin aakhar wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can yaxya bni saciidi can moxamed bni ibraahim can caaishata radi allahu canha qaalat faqadtu rasuula اllahi sal l slam nabigan waayey daata leylatin habeen fawajadtuhu waxaan helay wahuwa saajidun isagoo sujuudsan wasuduuru qadamayhina naxwa alqiblati labadiisa lugood labadiisa gomadood korkooda meesha korena qiblada ay u jeedo waayo labada lug marka saa loo taago meeshaas lugta cagta korkeeda qibladay ku aadihi fasamictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo acuudu biridaaka min sakhatika ridahaagaan magan galay caradaadan ka magan galay wa acuudu bimucaafaatika min cuquubatika baan ka magan galay wa acuudu bika minka adaan ku magan galay adaanna iska kaa magan gelaya oo xaggaaga yacni maadaama khayr iyo sharba ay ka imaanayaan ilaahu yacnii adaga dhibka adaa ii keeni karo adaanna kaa hoosgela saasay ka dhigan tahay oo alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhaahdaa wa acuudu bika minkadan jumladan yartaa waxaa ku sugan yacni iqraarun biاlrububiyati wa iqraarun biاluluuhiyati baa ku jirto acuudu bika marka aada leedahay waa uluuhiyo waaye adiga ficilkaagii iyo qasadkaagii xagga rabbi waaye bis minka marka aada leedahayna cid ku dhibka keeni karto oo khayrka keeni karto inaynan jirin allah maana ayaad qiraysaa marka ilaahay baad mulki u sugaysaa mulki mulkiguna waa min macaani alrububiya rububiyada macaanideeda wa waana adkaarta ma'huurka ah alfaadeedu waa gaaban yihiin laakiin macaanideedu aaday u ballaaran tahay waayo waxaa ka muuqanayo waxyiga laa uxsii hana'an ammaan ma koobi karo caleyka korkaaga aan ammaano anta adigu kamaa ahnayta calaa nafsik sidaad nafsadaada u ammaantay oo kalaad tahay qaala baabu nawcin aakhar wabihi qaala akhbaranii ibraahimu bnu lxasan almiqsamiyu qaala xadahanaa xajaajun can ibni jurayj can caطaa'in qaala akhbaranii bnu abi mulaykata can caaishata radia allahu canha qaalat faqadtu rasuula اllahi sal l slama data leylatin ayaan waaye fadanantu anahu waxaan maleeyey isaga dahaba ilaa bacdi nisaa'ihi inuu aaday fataxasastuhu waan raaraadiyey yacnii waan dare waa dareen dalbay isagaan raaraadiyey un waayo macnaha faidaa huwa raakicun waaba mid rukuucsan ow saajidun yaquulu ou dhahayo subxaanaka allaahuma wabixamdika laa ilaaha ilaa anta faqultu waxaan idhi biabii anta wa ummii aabbahay iyo hooyaday adaa lagugu furtaaye innii lafii sha'nin anigu sha'ni baan ku sugnaa wa inaka adigana lafii aakhara sha'ni kalaad adna ku jirtay yani adigana waad cibaadaysanaysaa rabbi baad baryaysaa anigana wax kalaan ku dhex jiraan marka hadalkeedan dambe kaanahu ictidaar oo kale w oo kaanahaa yani kaanahaa waxay leedahay adigana shani wanaagsan oo cibaada rabbigaabaad munaajaad kula jirtaa anigana masayr iyo wax kale yaan marka ku aan ku howlanahay iga raalli noqoo kale ka dhigan tahay baabu nawcin aakhar wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaana alxasan bnu sawaar qaala xadaana leytu xadaana alleytu bnu sacdi can mucaawiyata wahuwa bnu saalix can camri bni qaysin anahu samica caasima bna xumaydin yaquulu samictu cawfa bna malik yaquulu qumtu maca nabiy sal l slam nabigaan la istaagay fabada-a waa bilaabay fastaaka wou cadayday watawada'a waa weyse qaatay uma qaama waa kacay fasallaa waa tukaday fabada'a fastaftaxa min albaqarati buu ku furfurtay laa yamuru biaayati raxmatin ma maraynin ilaa waqafa waa istaagayay fasa'ala waa weydiisanayay walaa yamuru biaayati cadaabin ilaa waqafa yatacawadu waa istaagaysa oo alla magangelaya uma rakaca famakata raakican biqadri qiyaamihi oo kale yquulu fii rukuucihi subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama uma sajada biqadri rukuucihi yaquulu fii sujuudihi subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama uma qara'a ala cimraan uma suuratan suuratan fafacala mila dalika ayuu sameeyey yani facala mila dalika ayuu sameeyey inta badan waa soo marnay adkaartan qala baabu nawcin aakhar wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can ilacmash can saciid bni cubaydata can ilmustawrid can sila waa silat bnu zufar can xudayfata qaala sallaytu maca rasuuli llahi sal l slam daata leylatin baa nabiga la dukaday fastaftaxa suurat albaqara uu ku furfurtay faqara'a bimi'ati aayatin buu ku aqriyay boqol qultu yarkacu waa rukuucayaa ayaan is-iri qalbiga famadaa waa socday qultu yakhtimuhaa fi rakcatayni labada ragcou ku khatimayaa yani nus iyo nus famadaa waa socday faqultu yakhtimuhaa waa iyadou ku khatimaa halkan ragco suuradduu ku dhammaynayaa uma yarkacu waa rukuucayaa famadaa xataa qara'a suurata annisaa uma aali cimraan culamada qaar baa marka u daliishadaan marka tankiis inuu bannaan yahay dhib ouna lahayn oo intou baqaro hadda akhriyey ayuu nisaa akhriyey haddana aal cimraanba usoo laabtay ayb laakiin khilaafu lowlaa waaye nebiguna markuu samaynayo libayaani iljawaaz iyo u sameynaya isaga ayb uma rakaca naxwa min qiyaamihi ayuu rukuucay yaquulu subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim intaa unbuu dhahayay subxaana rabbiya alcadiimta marka waa ku celcelinaya wax badan buu dhahayay uma rafaca ra'sahu faqaala samica allahu liman xamidah rabbanaa laka alxamd wa adaala alqiyaama ayuu dheereeyey ruknigaa marka qiyaamkaana tadwiil waa geli karaa uma sajada faadaala sujuuda buu dheereeyey yaquulu fii sujuudihi subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa laa yamuru biaayati takhwiifin ma soo maraynin aw tacdiimin lilahi tacaala ama alla weyneyntiisa ilaa dakarahu waa xuseeye alle baabu nawcin aakhar wabihi qaala akhbaranaa bundaar qaala moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan wabnu abi cadiy qala xadaanaa shucbatu can qataadata can muطarifin can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal l slm yaquulu fii rukuucihi wa sujuudihi subuuxun quduusun rabu اlmalaa'ikati wاlruux yani huwa rabbi subuuxun weeyaan quduusun weeyaan ayb mid la yanii ku dahiran xumaan iyo nuqsaanka hufan quduusun ka nabad galay naqsi iyo ceeb ayb ayb ama ka nabadgalsanaan ayaa u sugnaatay isaga ou nuqsaan iyo ceeb ka nabadgalsanaado rabu اlmalaa'ikati wاlruux qaala baabu cadadi الtasbiixi fi الsujuudi ducooyinkii halkaaba uga baxay tasbiixda tiradeeda caddaynteediibu u baab yahay sujuudda dhexdeeda imise jeeraa la tasbiixsana sujuudda dhexdeeda wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdullahi bn ibraahima bni cumara bni kaysaan qaala xadaanii abi can wahbi bni maanuus qaala maanuusna waa la dabdiyaa bilbaa'i lmuwaxadana waa la dabdiyay maabuus marna waxaan soo marnay miinaas sooma ahayn qaala samictu saciida bna jubayrin qaala samictu anasan yaquulu maa ra'aytu axadan ma aanan arkin ashbaha salaatan uga ekaansho badan xagga salaada bisalaati rasuuli llahi sal l slam nabiga salaadiisa min hada alfataa uga ekaansho badan wiilkan ninkan dhallinyarada ah yacni cumara bni cabdilcasiis buu ujeedaa faxasarnaa fii rukuucihi rukuucdiisa ayaanu qiyaasnay dhexdeeda cashra tasbiixaatin aan qiyaasnay toban tasbiix ayaan qiyaasnay wa fii sujuudihina cashra tasbiixaatin yacnii markuu rukuucsanyana subxaana rabbiy alcadiim oo toban camal ayuu joogaa same markau sujuudrukuucsan yahay markuu sujuudsan yahayna subxaana rabbiya alaclaa oo qiyaastii toban jeer ah ayb marka saddexda waa inta ugu yar dabcan oo dumaniinadana dabcan ku imaa karto haddii jamaaco la tujinayo jamaacadiina laftooda ay dhibsanayaan ama meeshu dad meel iska ay tahay qof walba isaga soo tukanayo ama suuq oo kale ay tahay tobankaas waxaad moodaa marka xoogaa dherer inay ku jirto dherer saasana ma aha waa iska dhexdhexaad dabcan ayb waqtigan weliba dadku waxaad moodaaba waa uun sii yaraanayo waxaa sii yaraanayo cibaadada kartida qofku u leeyahay iyo waa iska soo yaraanayn wax kalena ma ahana de qalbigiibaa marka wax badan ayaa qalbiga xagxaganaya ama fitan ha ahaadaan ama mashaakil kale ha ahaadaan ama tacalluqa adduunyada oo aada noogu badan ba ha iska noqoto oo qofkii aada arkayso xataa haddii wax yaroo qur-aana la akriyo dad badan marka ama jamaacadii in qaar badan ay qaylinayaan meelaha qaarkoodna taraawiixdaaba laga yaabaa taraawiixda dhan hal maqra camal in lagu dukada kow iyo toban ragco markaad hal maqra u qaybiso oo dadkiina meelay ku ordayaan ma taqaanid waxaasna annaga un si dadban unbaa naloogu naloogu soo waaridaan dad waxaad arkay meelaha qaar hadda waa sunno intii la doonaa la tukan karaa taraawiixdu dhib ma laha oo qiraa'o lagu tukan karaa laakiin ibnu taymiya oo kale wuxuu yidhaahdaa waxaa fiican bishaas qur-aanka dhan inay dadka dhegaystaan wuxuuna ka istimbaaday isaga soonka marka la gaaro nebiga iyo jibriil qur-aanka waa isla aqrin jireen waana dhammay jireen halkaasu ka istimbaado ama istinaas kaga qaatay haddii marka la yidhaahdo meel loo ordaa iyadoon jirinba haddii hadda la yidhaahdo halasoo aad ha loo soo gaabiyo nus nuskii waa dheeryahay haddana haddii la yidhahdo nusjus oo laba maqra haddana laga dhigo de meel uun dad adduunyo un ay joogaan in lagu dayda maahayna waxay ahayd dadka wax kaa badan samaynayo daaco adiga kaa badan dadka sameeya inaad ku dayatay ahayd laakiin nin adigiiba kaa hooseeya inaad ku dayato ma ahayn fi dalika falyatanafas lmutanaafisuuna ayb cumar ibn cabdilcasiis marka qiyaasta tan nebigana waa lagu qiyaasay toban tasbiix ma dheera waxaan filayaa maraan waxaan ka akriyey sheekhan la yidhaaha moxamed taqiyudiin ilhilaali beri buu imaam ka ahaay madiine iyo meelaha masjidnabowi waxaan akrin jiray uu yidhi toddoba tasbiix sujuudda toddoba rukuucdana toddoba meelahaas dadku waa qaylinayaan uu yidhi marka waa dheeraynay bay leeyihin la gaabi yarahay toddoba tasbiixo subxaana rabbi alcadiim ay tahay wati wax dheer ma aha ajaaib ayb qaala baabu ruksati fii tarki dikri yacni fi sujuudi ruksadii caddaynteedii ayuu u baab yahay la rukseeyo dikriga ka tegiddiisa yacni fi sujuud yani subxaana rabbiya alaclaadani waajib ma aha maxaa waajib ah inaad madaxii dhulka dhigto sifadii sujuudda la timaado dumaniinada lagaa helo haddaada waxba aqrinoo shib aada dhahdo kasoo kacdo salaadaada waa ansaxay yani wuxuu rabaa inuu yidhaha yani subxaana rabbiya alaclaa rukni qowli a ma aha maxay ku jirtaa marka min hay-aati salaad hay-aadkay ka mid tahay ama mustaxabaadka wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdillahi bni yaziid almuqri abu yaxya bimakata ayuu iigu waramay buu yihi nasaa-i inuu markan yani rixladiisa inay maka jirtay waa laga waa laga fahmaa waxaa kaloo laga fahmaa culimadii hore muxadisiinta say wax u dabdi jireen xataa xadiidka meesha uu uga maqlay marar badan waa sheegaan abaranaa fulanu bnu fulan bimakata haddabeeri makuu leeyahay wa huwa basriyun isaguna waa basri buu yihi makaan laakiin uga maqlay xadiidkan de maka dadku waa iskugu imaanayaan maduhu muslimiinta mararka qaarna xataa waxay dabdiyaan taariikhda oo wuxuu leeyahy akhbaranii fulanu bnu fulan bimakata sanata kada wa kada ninkii marka sanadkii dabdiyey mararka qaarna waxay ku daraan xataa meesha cinda baabi fulaan meel heblaayo hebel yiridiisa ama baabu hebel baabka magaca baabka leh ayuu iigu sheegay buu leeyahay markaa ninkii taariikhdii iyo makaankii iyo weliba makaankii oo gaar a dabdiyey dadkaada ma og tahay qofku mushkilada waqtigan jirtaa waxay tahay qofkan wax inkiraayo isagaa dadka dhan iska soo qaadayo sidiisoo kale inay yihiin buu u malaynaya waxaa laga yaabaa isagii de inuu iska rafaadsan yahayo nin wax dabdin karo ounan ahayn nin wax qortay inuunan ahayn dadkiina sidiisoo u maleeya marka bukhaari iyo muslim iyo a-imadan xadiidkana sidaasoo kale u moodaya markaabuu hadhow wuxuu leeyahay xadiidkan yaa hubo see lagu qoray waqtigii la qoray lama yaqaano adaan aqoonin adiga sida dadkan muxadisiinta way kaa dabdi badan yihiin ayb kulamaa nuskooyinkuna ay qadiim ay yihiin waa ka saxsanaan badan yihiin sida badan qaala xadaanaa abi wahuwa cabdullahi bnu yaziid qaala xadaanaa hamaamun wahuwa bnu yaxya qaala xadaanaa isxaaq bnu cabdillahi bn abi طalxa ana aliya bna ana aliya ana caliya bna yaxya bni khallaad bni malik bni raafic bni malik xadaثahu can abihi can camihi rifacata bni raafic qaala baynamaa rasuulu اlahi sal l slm jaalisun wanaxnu xowlahu aan nahay agagaarihiisa id dakala rajulu nin ayaa soo galay faata alqiblata ayuu yimid yani dhinacii qiblada fasallaa waa tukaday falamaa qadaa salaatahu markuu salaadiisii dhammeeyey jaa waa yimid fasallama calaa rasuuli اlahi sal l slam uu salaamay iyo wacala اlqowmi faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waslm wacalayka idhab tag fasalli tuko fainaka lam tusalli ma tukanine xadiidkii musii salaatahu almusii salaatahu rifaacana waa warinaa abu hureyrana waa wariyaa labadaas saxaabi baa warinayso fadahaba waa tegay fasallaa waa tukaday fajacala rasuulu llahi sal l slam wuxuu gudagalay yarmuqu salaatahu inuu salaadiisa u kuurgalayo walaa nadri mana ogin maa yaciibu minhaa wuxuu ka ceebeeyana anagu ma garanayno falamaa qadaa salaatahu jaa fasallama calaa rasuuli lahi sal l slam wacala alqowmi faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam idhab fasalli fainaka lam tusalli faacaadaha maratayni aw halaaan faqaala rajulu yaa rasuula allah maa cibta min salaatii salaadeyda maxaad ku ceebeysay xaggeeda faqaala rasuulu llahi sal l slam inahaa lam tatima salaatu axadikum midkiin salaadiisa ma dhammaystirmin xataa yusbiqa alwuduu'a ilaa weysada uu taam yeelo kamaa amarahu llahu caza wajala siduu alla u amray fayaqsila wajhahu wayadayhi ila lmirfaqayni wayamsaxa bira'sihi warijlayhi ila lkacbayn intaas qur-aanku inta waajibka ah waayo xadiidkanna waa sheegaa feeri uma yukabiru اllaha allow weyneynayaa wayxmadahu wayumajidahu qaala hamaamu wasamictuhu yaquulu wayaxmad allaha wayumajidahu wayukabirahu ilaa u sidaa yeelo yani salaadii buu dukanaa qaala fakilaahumaa qad samictuhu yaquulu labada lafdiba waa maqlay qaala wayaqra'u maa tayasara min alqur'aani buu aqrinayaa mima callamahu llahu wuxuu alla baray ah waadina lahu fiihi ouna u idmayo u qadaro uma yukabiru waa kibaarana wayarkacu xataa tadma-ina mafaasiluhu ilaa ay xubnihiisu xasilaan oo tastarkiya ay jilicdo ama laalaadsanto uma yaquulu samica allahu liman xamida uma yastawii qaa'iman xataa yuqiima sulbahu dhabarkiisa ilaa ogtahay uma yukabiru wayasjudu xataa yumakina wajhahu dhulka uu makaniyo waqad samictuhu yaquulu jabhatahu ou makaniyo foolkiisa xataa tadma-ina mafaasiluhu watastarkiya adkaar looma sheegin marka maxalushaahidka intaas dhulkii inuu wejiga la helo xasilo sujuudi intaasaa u yar ugu yar wayukabira fayarfaca xataa yastawiya qaacidan ilaa uu ekaado isagoo fadhiyo calaa maqcadatihi ku fadhiya salkiisa ama dabadiisa wayuqiima sulbahu uu oogo uma yukabira fayasjuda xataa yumakina wajhahu wayastarkiya faidaa lam yafcal haakadaa sidaan hadduunan samaynin lam tatima salaatahu lam tatima salaatuhu salaadiisii ma taam noqonin oo ma dhammaystirnaanin marka dikri lama sheegin fii maqaami lbayaan waa tahay intaas un in waajibka ugu yar intaa inuu yahay baa laga fahmaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed